waa mahadsan tahay harun shilkan wuxuu dhacay soddonkii bishii koob iyo tobnaad aynu soo dhaafnay november waxaanu ka dhacay magaalada istanbul shilkaas waxaa ku dhintay wiilka turkiga ah ilaahay naxariista yunis emre oo sideed iyo soddon jir ahaa wiil ku shaqaysan jiray motor deliveryga shilkaasi waxaa sababay oo sabab markaa uu ku noqday gaari uu watay wiilka uu dhalay madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya halkaas markaa walaal wiilkaasi ku dhintay shilkaasi wiilku waxa uu dhintay lixdii bisha maalintaa hore waa uu dhaawacmay laakiin lixdii bisha aan ku jirno ayaa markaa dhakhtarkii ku dhintay walaal waa gartay marka arrintan yaa ka hadlay ilaa haatan arrintan isbuucan u dambeeyey laga soo bilaabay lixdii bisha ilaa shalay u dambeysay dowladda turkiga iyo laamaheeda rasmiga ah hadday tahay xeer ilaalinta iyo haddii ay tahay warbaahinta kala duwan oo dhan aad bay walaal uga hadlayaan maadaama oo shaksiga sababta u noqday uu markaa gacantiis silka uu ku baxay uu yahay shaksi macruuf ah oo uu dhalay madaxweynaha soomaaliya marka walaal xeer ilaalinta warbaahinta iyo laamaha dowladda ugu sarreeyay wasiirka cadaaladda ayaa ka hadlay dhammaantoodna waxay faahfaahiyeen sida ay cadaaladda ama hadday tahay xeer ilaalintu ay tallaabooyin u qaadayso jaaliyadda soomaalideed ka midka tahay ee halkaa joogta arrintan maxaa dhaqdhaqaaqood ka samayseen sidee bay idiin saamaysay walaal si guud ahaan arrinkan waa shil wax ku dhacay mu ahayn ulaka markaa saamayn kaloo ay yeelanaysaa ma jirto aan ka ahayn in wiilka madaxweynuhu dhalay labada bisha baxay oo markaasi qoysaskii iyo naqaabaadkii uu hoos tegi jiray ama ururadii uu hoos tegi jiray wiilka turkiga ee dhintay ilaahu naxariisto ay markaasi u arkeen inuu markaa inuu baxsaday oo kale in loo dhigay laakiinse saamayn kaloo ay yeelanaysaa ama ay yeelatay ma jirto annaga ka jaaliyad ahaan waxa ay uga qayb qaadanay taxsida waanu ka qayb galnay oo waanu markaasi aaskiba ka qayb galnay si guud ahaana waxaanu dirnay tacsi rasmiga ayaanu dirnay maadaama uu qof walaalkeena halkaasi uu ku dhintay